Nu lyssnar vi på program på somaliska.
dhegaystayaasha qiimaha iyo qaayaha lahow halkani waa raadiyo riyo wadashaqaynta ururada kala duwan waxaa kala xidri doontaan mawjada dherarkeedu yahay f m sagaashan sideed dhibic sagaal maalin walba oo sabti iyo axad ah waxaa wadashaqayn gooniya yeelan doona ururada ama jaaliyadaha ku nool magaaladan obsaalo oo ku kala hadli doona ama ku soo tabin doona luqado kala duwan sagaal luuqadood oo kala duwan oo ka mid ah luuqadda soomaaliga waxaad kala socon doontaan mawjada dherarkeedu ee f m sagaashan sideed dhibic sagaal maalin walba oo sabti saacaddu markay tahay lixda galabnimo ilaa sideedda fiidnimo maalinta axadda ah shanta galabnimo ilaa sideed fiidnimo waxaan ku soo tobin doonaa luuqadda soomaaliga saacaddu markay tahay maalin walba oo axad ah lixda maqribnimo ilaa iyo lixda iyo barka lixda maqribnimo ilaa lixda barka waxaana ka soo tebin doonaa wararkii ugu dambeeyey heeso iyo waxyaabo kaloo qiimo leh ku soo dhowaada waxaana kala soo xidhiirtaan wixii faahfaahin ah taleefonka nambarkiisa uu yahay lixdan iyo sagaal afartan iyo shan siddeetan
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka nagaaf soomaaliga oo maalin kasta oo axadaha ka baxa radio rio ee magaalada nubsaara barnaamijka anagana waxaan soo daanaa maalinta axadda ah sideed iyo tobanka ama sidaad u taqaanaanba lixda ilaa lixda iyo barka waxaana kusoo gudbinaa warar ku saabsan c u iyo gobolka upsala ama upland iyo wadanka sweden waxaana ugu horeeya wararka c u kow iyo labaatanki january waxaa ka jiray xarunta c u koorso lagu barto luuqada ingiriisiga isla maalintaasna waxaa ka jiray koorso lagu barto kombyuutarka labaiyo labaatankiina waxaa c u ay shirla lahaayeen komunka upsala labaiyo labaatanka january iyana waxaa ka jiray koorso ingiriisi ah labaiyo labaatanka january iyana mashruuca loo yaqaano eldere project oo c u uu mas-uul ka yahay ayaa iyana lagu qabtay guudsunda saddex iyo labaatanka ayana waxaa shir lalahaa c u ururka kale loo yaqaana nbihun saddex iyo labaatankii january oo khamiistii lasoo dhaafay iyana waxaa ubsaalo bihun shir ay lalahaa ururka c u shan iyo labaatanka iyana waxaa ka jira c u barashada kombyuutarka lix iyo labaatanka iyanana waxaa ka jira farshaxanka barashada farshaxanka oo lagu talagalay dhalinyarada wadankani keli ahaan timaado waxaa tartan ka jiray loogu tartamayo wadankan sweden dhalinyarada dhigata dugsiyada sare waxaana ku guuleystay dhalinyaro ka socota dugsiga sare oo loo yaqaano firis schoolan waana tartan caalami ah waxaana kasoo qeybgalay boqol iyo labaatan kooxood oo kala matalayo iskuullo kala duwan tartankana wuxuu socday shan iyo tobankii ilaa afar iyo labaatankii waxaana lagu tartamayay shay bani-aadamku uu isticmaalo shaygaasoo loo baahan yahay sida loo isticmaali karo siyaabaha kala duwana loo isticmaali karo marka waa in fikrad cusub ay keenaan dadka u tartamaya ama tartanka uu ka dhexeeyo waxaana lagu tartamayey shayga lagu tartamayeyna wuxuu ahaa xariga kabaha ubsala waxaa kuwa gubsaal uu sheegayaa in loo baahan yahay in fasax laga qaato ubsaala commuun ama la codsado qofku hadduu ridayo buulalayrka ubsaala commuun ayaa waxay sh- uu sheegayaa ama ay leeyihiin in buulalayrka la rido ah, la isticmaalo markii laga saaro sanad guurada cusub ama sanadka cusub iyo valbors meesanaafton oo kow iyo soddonka Een, may waa in qofkii isticmaalaya uu ruqsad ka haystaa kumunka ubsaala waxaana wada shaqeyn ka dhexaysaa ubsaala kumun iyo ubsaala booliiska ubsaala iyo debdemiska ubsaala si looga hortago dhibaatada waxaa iskaashaanbuureysi loola baxay mat- iskaashaanbuureysi uu ka dhexe- uu ka dhexeeya xisbiyada mudaraadka chris democratka iyo xisbiga bidixda ee loo yaqaano mester partiyad xisbiyadaasina waxay isku kaashadeen in ay dowladdu siisa kumuunadu lacag dhan toddobo dhibic shan bilyan oo kumuunadu ay u isticmaalayaan shaqooyinka ay u qabtaan muwaadinada ku noo- muwaadiniintooda ku nool kumuunada waxaana fikradaasi ku taageeray kooxdaasi ee, saddexdaas xisbi xisbiga loo yaqaano s d gudoomiyaha xisbiga chris democratka ee babush waxay sheegtay in kumuunadu ay u baahan yihiin oo culays xoog leh ayaa saaran marka baahidooda iyo dhawaaqooda ayaana soo gaaray sidaas lacagdigeed kumuunadu waxay u baahan yihiin lacag dheeraada oo dhan toddobo dhibic shan dowladduna waxay ugu talagashay shan bilyan oo koroon waxaa hadda zaa-id ku ah ay in loo saa-idiyo ay rabaan xisbiyadan kale laba bilyan iyo bar lacagtaasina waxay rabaan in lacag loogu talagalay ee dhimidda canshuurta uu wato xisbiga centerka oo ah ninkii ama shirkadii n- shirkadii shaqo siisa qof shaqalaawo ah in laga dhimayo canshuurta la- macnaha ay qaataan iyo sanad fasax ah ay qaadanayo qofku inuu waxbarashadiisa ama ama aqoontiisu xirfadiisu uu sii kororsado muddo sanada booskiisana uu bedelo qof shaqo la-aana arrinta freer or ayaan loo yaqaana arrintaasina waxaa wata xisbiga milyobatiyadka waxaa hadda khatar ku jira inaysan hirgelin labadaas mashruuc ay kala wataan centerka iyo milyobatiyadka maadaama lacagti loo qoondeeyey hadda la siin doono kumuunada ayna dowladuna ayna suurtagal ah u ahayn inay hirgeliso mashaariicdaasi ay wataan xisbiyadaas waxaa iyana xafiiska immigrationka laga soo wariyey in ay bateen dadka khatar dadka laajiyiinta codsanaya ama qaxootinimada codsanaya wadanka imaanaya ee khatarta ku ah nabadgelyada wadankani sweden waxaa la sheegay in boqol iyo labaatan iyo laba qof ay hadda ay ma- ay ogaatay een, hay-adda immigration berketka inay khatar ku yihiin waxaana kordhay dadkaasi khatarta ku ah nabadgelyada sidaasina waxaa laga soo wariyey sebo oo ah qeybta sirdoonka wadankani sano hore waxaa sharci loogu diiday inay khatar ku- ku yihiin nabadgelyada sweden afartan iyo shan qof waxaana arintaasi soo wariyey een, textiga tv-ga s v t waxaa iyana kordhay ama sii kordhaya ka ganacsiga dadka laga ganacsanayo waxaana ilaa hadda macna ay magasho markadka ay sheegtay inay jiraan afartan iyo sideed afartan afar astaq- afar boqol iyo sideetan iyo kow qof oo ma- may afartan iyo sidee afar boqol iyo sideetan iyo kow case oo ku saabsan ka ganacsiga bini aadanka waxaana la sheegay taasi inay ka tiro badan tahay inay boqol qof ay dheer tahay markii la barbar dhigo sanooyinkii sanadkii ka horreeyay labada kun iyo sagaal iyo tobanka dadka ka shaqeeya xafiiska immigrationka ama xeryaha qaxootiga ah waxaa iyana la siiyaa aqoon ku saabsan sidii ay u ay u dareemi lahaayeen ama ay u garan lahaayeen dadka laga ganacsado aqoon ku saabsan ayaa iyana la siiyaa waxaana u badan u badan dadka laga ganacsado dhalinya gabdho dhalinyaro ah hadda qeybta ugu badan oo laga- laga ganacsado wadankani waa gabdho ka yimid wadanka nigeria dhegeystayaal barnaamijkanagii intaas ayuu nagaga dhan yahay sidaas iyo nabadgelyo
qoyska aad ka dhalatiyo qolqolkaad ku ababtiyo qali hooyadaayo umanii ku dhalayba qoyska aad ka dhalatiyo qolqolkaad ku ababtiyo qali hooyadaayo umanii ku dhalayba qaladka ilaasho waa qiimo badanto allah qaadira oge qalbigaad ku taala qaladka ilaashu waa qiimo badanto allah qaadira oge qalbigaad ku taala qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaad tan ضبعا وقريا قروح لما وذاقي نفطك وقبوضو قلبي لولا إناتا ضبعا وقريا cajabay cajiib cajabay cajiib cajiibyaal waa erayadii iyo laxankii iyo codkii inaankeenii caanka ahaa maxamed xasan xuseen lafoo leh muusigii bashiir hanuuniye duubistii hanuuniye studio iyo anigoo ah cilmi waxaa nolosha qaaya dadku qiimi ku leeyahay isqadarinta guurkiyo qorma ina yagleelaan waxaa nolosha qaaya dadku qiimi ku leeyahay isqadarinta guurkiyo qorma ina yagleelaan dumar qalanjadoodiyo qalidii haweenkaay qaybtaan u helaye qalbigaad ku taala
waa inaad tan dibay caawa qiraya qurux lama wadaageen naftu kugu qabowdo qalbi lula inaatan dhiibay caawa qiraya
ayaan doonayaa wayo wayo badan ku duundoonayo maalintaan ku arkaan he waxaan idhi wow wow
yahay jacayl iyo roob soo iftiimaye adduunkod yahay jacaylku iyo roob soo iftiimaye wayna soo cabaaray anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka bari ilayo haddaan soo marudhan lahaa wayna soo cabaaray anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka bari ilaayo haddaan soo marudhan lahaa markaysee kuu ahaatay afkaygana ku furfuray ayo ayo ayo rugadaa in badan markaysee kuu ahaatay afkaygana ku furfuray ayo ayo ayo rugada ayo baday haddana kama eedbaxee allaatise lagu socdaaye nasiibkan la eegayaa dana kama eed baxee sidii sidii gololka reen ayaan ku agmeeraya anigu cawa haddaad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada haddaad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada uniyo baayuma qabeen haddaan kugu dhammaysan lahayo warkiyo qalbigaygu mid kale indhuhu may qaban kareen uniyo baayuma qabeen haddaan kugu dhammaysan lahayo warkiyo qalbigaygu mid kale indhuhu may qaban kareen asqiyoantaloolahay ayo ayo ayo rugadan in badan markuuse aadmi galay asqiyoantaloolahay ayo ayo ayo rugadan in badan kama eed baxee allaatise lagu socdaaye nasiibkan la eegayaa haddana kama eed baxee sidii sidii gololka reen ayaan ku agmeeraya anigu kama eed baxee allaatise lagu socdahaye nasiibkan la eegaya anigu cawa